Wafduus hogaamiyay guddoomiyaha hay-adda maareynta iyo masiibooyinka qaranka mudane maxamuud macalin cabdulle qeybnii oo ku weyiin madax ku tirsan hay-adda un oja iyo deeri xarunta maamulka hirshabeelle ee jowhar ujeedka wafdiga ayaa ee ankuurgalowka khasaaragii ku dhaladay dabkii qobsadii suuqa magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe si ohan qiimeyn baaxadda saameynta ku dhalatay dabka sayti iyo ona isla geeka kormeeran suuqa guddoomiyaha ganacsatada gobolka shabeellada dhexe iyo weyba isuku warbiyey baaxadda khasaaraga ku dhaladay dabkii kukahay suuqa jowhar waynu sheegay in shan boqol oo goobood oo ganacsi dabka sayti isu saamay meeshaan guddoomiyo waxaa ka dhacay dhibaato aad u baaxad weyn dad masaakiina oo ganacsataa oo dabaqadda hoose ah ayaa meeshan ku baaba'ay waxaan qiyaasaynaa hadda istaatistikadii iyo oo maaragtay qiimaynta ugu dambaysay hadda iyadoo qoraalaan idinla wadaagaynaa laakiin ilaa shan boqoloo ganacsi oo qiyaastii ilaa shan boqoloo ganacsi oo laga yaabay qof kastaba inuu ganacsigaasi meel kastaba toban qofood ay ku xirneed waxaa maaragta aan qiyaasaynaa ilaa shan kun dad gaaraayo in dhibaatadan ay saamaysay iyo dadka kale adeegga u samaynaayeen marka dhibaato baaxad la waayo waa musiibo rabbaaniya guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta la dareeriya la kulmihaano ku mid ee ganacsatada kahanta beeli dabkuum wayna guddoomiye maxamuud macalin cabdulle usahbaaq anjeedi dhammaan shacabka soomaaliyeed iyo hay-ado gargaarka iniyo markaasan gurmadaan ganacsatada walaalayaasha ee ee jowhar dabka ka khasaariyey kasod ma ahaan iyo wafdiga aan nala socdo oo hay-adaha u n-ka iyo kulli dhammaan isugu jiro waxaan un dee maqalnay xaaladdan idin gaartay oon idinkugu nimaday waxaan dareemaynaa runtii siday culaaska idinkugu hayso iyo saad meesha uga muuqataan wasaaraddii arrimaha gudaha wasaaraddii gargaarka ee maaraynta musiibooyinka wasaaraddii ganacsiga wasaaraddii qorshaynta guddoomiyihii gobolka guddoomiyihii ku-xigeenkii gobolka guddoomiyihii degmada kulli inaad meesha ku dhantihiin waa ujeedaa runtii waana xanuunka ay leedahay madaxweynahane intaasoo mar ayuu teleefoonka igula soo hadlay isagoo runtii xaaladdan xanuunka ay ku haysaa sheegayo dabcan annaga waa idin nimid insha allahu tacaala waana dadaali doonnaa waxaa la rabaa inaan horta shaqooyinka kala qaadanno dabcan xaaladda meeshan ka dhacday waa ujeedaa waa musiibo qaran intii tabartayna ah annaga annagoo kaashanayno international communitiga deeqbixiyaasha iyo ummadda soomaaliyeed oo leh ganacsato iyo culimo iyo cid kastaba waa ku laabanaynaa haddii ilaah yidhaahdo